magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay muxaadaro ku saabsanayd hagaajinta bulshada gaar ahaan arrimaha la xiriira saameynta soshal midiyaha iyo maanduuriyaha muxaadaradan oo lagu qabtay masjidka xaaji maxamuud ee degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah culimmada magaalada muqdisho sheekh nuur cali jimcaale iyo sheekh maxamed macalin abshir oo ka mid ah culimmada magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatada maanduuriyaha iyo isticmaalka social mediaha dhallinyarada in badan oo ka mid ah rijaalan wa nisaa'an waa lagu eebtelaysan yahay isticmaalka baarkaasi ama baraha bulshada waxa loo yaqaano waxay sababtay markaa arrimo badan oo salbiyaad oo dhibaatooyin ah dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah kuwooda ugu waaweyn nashru lfawaaxish bayna almuslimiin fawaaxishta iyo dembiyada iyo macaasida oo lagu dhex faafinaya bulshada dhexdeeda dadka muslimiinta ah dhexdooda taasina waxaan u malaynayaa dadka in badan kama qarsoona haddii ay tahay zinadii iyo wasaa-isheedii oo la faafinayo qaawanaantii xagga gabdhaha oo xijaabkii sharciga ahaa laga tegay hadallada xun ee lagu hadlayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishaةu fi اladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira kuwa jecel xumaanta inay ku faafto dadka mu'miniinta dhexdooda cadaab wax xanuujiye ayay leeyihiin addunya aakhiraba sidaasuu leh allah subxaanaه wa tacaala
walaalayaal mukhadiraadka iyo daroogada iyo waxyaalaha maanka dooriya maanta dalkeenna aad bay ugu soo bateen gaaladuna way ku tala galeen iyo dad kale oo waxa weeyaan iimaankoodu daciifay oo business iyo dhaqaale iyo ganacsi ka raadinaya fasaadka kuwa loo soo dhiiba oo mujtamaca inay fasaadiyaan raba intuba waxa weeye waxay kusoo duuleen dalkeenna in daroogadaa lagu baahiye ayayna u arkeen waxa mujtamaca lagu baaba baabi'in karo haddii qofka bani aadamka ilaahay uu ku karaameeyey caqli oo uga beddelan yahay xayawaanaadka kale oo markaas caqliga ilaahay uu siiya asagu la dagaalamo oo wax caqligii ku ciyaaraya oo baabi'inaya oo zuulinaya uu la yimaado xayawaankii buu ka sii hoos maraya oo ka liidanaya
si kastaba culammada soomaaliyeed ayaa door muhiima ka qaata ku wacyigelinta bulshada cabsida alleh iyo kuwada noolashaha nabadda